kulanti wacanan wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel kastood joogtiin kusoo dhowaana barnaamijkan oo idinkaga soo diyaarinay jaamacadda magaalada buruco oo isku dayday inay ka dhaliso saliid digada xoolaha ee adhiga haddaba si aan wax ugu ogaano waxa aanu xafiiskiisa ku booqannay guddoomiyaha jaamacadda magaalada buruco brofesor salebaan dirir oo aan wax ka weydiinay tallaabooyinkaasi ay qaaday jaamacadda magaalada buruco isagoo ka hadlayana ayaa waxa uu yidhi saddex wax waa ka midaysan yihin laakiin mid way ku kala duwan yihiin saddexda waxay ka midaysan yihin waxa weeye waa waxbarashadii waxbaridii waxbarashadii iyo qiimayntii oo ah teaching learning training iyo assessmentkii saddexda horta way ka midaysan yihin laakiin waxa weeye areada u baahan dee jaamacaduhu inay si dhaba ay wax uga soo saaraan waa researchkii marka xooggaanu saaray inaanu researchka yani in dee wax la curiyo oo runtii community wax lagu celiyo haddii jaamacad iska conventional ay tahadoo uun wax dhigisoo magaranaysa ardaya dee taa maarata way noo cuntami weyde markaa dabadeedna anagoo ka duulayna halkaa research philosophyga anagoo ka duulayna dabadeedna maxaynu waxyaalaha aynu ku horumaraynaa bulshadii iyo waa maxay xagga energyga baanu dabadeedna u baydh energygii laba area ayaa dee waran uga qabtay horta saad ula socota mooye dee wax la yidhahdo fossil fuels baa dunidu isticmaasha gas oil iyo bay isticmaalaan yani gaska iyo dee oilka iyo maarata petrolka iyo iyo dee waxyaalahaasay isticmaalaan dabadeedna dee taasi waa dhammaanaysa yani reversible maaha way dhammaanaysaa waa irreversible yani samaynteeda dambe de malaayiin sano ay qaadanaysaa halkaa inaanu markaa conversion of energy aanu u gudubno energygii magaranaysa maarata renewable energyga waxaa la yidhaahdo oo taasi yani markaa waxaa ka mid a dee cadceedii baa la sahminayaa dabayshii baa la sahminaya tani markaa in waxyaalihii naturalka ahaa tani waa form of chemical energy yani tani imanka aanu u bedelaynaa hiidka waxawey waa form of chemical energy wataa aynu cadceeda ka hele dhirtu qaadatee dhirtana xooluhu cunaanee dabeedna xoolaha inaku aynu cunno waa tamar kaydsan tanna waxawey tamartii kaysanayd ayaa waxa loo bedelayaa tamartii kulka iyo karinta oo ingiriisga waxa lagu ihahdaa energy can be transfered from one form to another but it can, it cannot be transferred, it can be transferred from one form another yes energy is neither created nor destroyed but it can be transferred from one form to another wixii un baanu u bedelaynaa energy aynu soo qaadano for example dee arigeeni waa kaasoo diga wuxuu inoo samaynayaa bahashi buu inoo samaynaya oo inoo soo saarayaa digadii buu de inoo soo saarayaa yacni wixii inaynu markaa aynu u bedelano energy kale oo tii aynu wax ku karsanayna ayaa weeye researchka yani jaamacadda burco ay doonayso inay si tafanunah oo artistica ay wax uga soo maaragtay saarto taasi aad nagu kaliftay magaranaysa biogaska haddaba waxaa isweydiin leh qaab noociya ayay uga dhalisay in ay ka samayso saliidda digada xoolaha ee adhiga su-aashaasi waxaan hordhigay guddoomiyaha jaamacadda magaalada burco brofesor salebaan waxaana ga bixi lahaa inaanu chemicals kale doonano inaanu qalab kale doonano digadayadii adhiga baanu maanta yani aanu ka isticmaalaynaa gaastii aynu doonayno hudheeladeenu inay shitaan midda kale de waa green energy oo waxaweeye pollutionkii yani akaraadii hawadana garanaysa waa la dagaalamaynaa global warmingkan qudhiisa aad arkaysa ee dee cimilada tan isbedelaysa labada laba extreme bay dunida ku keenta qolada yurub iyo dalalka warshadaha le north america iyo dhulkaana waxay u keentay waxay ka meeldgaraysay oo yani aiskii iyo barafkii magaranaysaa kaysanay buuraha ahaa bay ka dhalaalinaysaa innakana waxay inoo keentay desertification iyo land degradation oo dalkeennii baa la xaalufiyey dabeedna xaalufintiisi aynu magaranaysa wax uga qabanno dee jaamacadaha rool baa ka saaran inay dhirtan la goynayo iyo waxaanoo dhan ay wax ka qabato dabadeedna falsafadaasi dee waata green energyga ku baysgaraysan
xamse jibriil aadan waa macallin ka dhiga kuuliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda magaalada buruco waana kan isagoo ka warbixinaya qaabkii ay u sameeyeen inay ka dhalayaan saliidda digada xoolaha in digada laga sameeyo gaasta gaastaa digada laga soo saaro mashiino ku shaqeeyaan ayay marayaan innagu maadaama ay nagu cusub tahay jaamacad ahaan waanu tiskaraynay ama waanu tijaabinay bal waxaa caalamka ku tallaabsaday maadaama caalamka dee waxaa ku noole ay dad yihiin innaguna aynu dad nahay bal waxaan caalamka kale samayn samaynayaan bal hadda isku dayo ka jaamacad ahaan waxaanu samaynay inaa waxaanu soo qaadanay foormaadadii ama hababkii ama dhismayaashii habkii digada looga soo saarayay gaasta ee wadamada kale isticmaalayeen baan ayaanu soo qaadanay halkan jaamacadda dhexdeeda ayaanu ka taagnay oo modelkii ka taagnay digadiina waa soo qaadanay information aada u fara badan iyo cilmi aada u fara badan baa kaga jira maxaan ahdaa websaytada iyo internetka aada ugu jira annagoo aqoontaa isticmaalayna ayaanu rakibnay qalabkii iyo arrintii lagaga shaqaynayay kadib waxaa noo suurto gashay inaanu jaamacadda dhexdeeda ku ogaanay in gaastii lasoo saari karayo gaasna waanu soo saarnay waanaanu fidno dabkii oo baxaya waa aragnay intaasi waa inta guud ee aan kaaga sheegi karayo arrintaa haddii aan kuusii galo bal sida iyo qalabka sida loo soo saarayo iyo qalabka la isticmaalayo qalabka la isticmaalayaa waa qalab aada isaga fudud weliba deegaan ahaana la helayo jaamacadda ka aanu ka suuro gelini waxaanu isticmaalnay laba foosto foosto ilaa laba boqol oo litir qaadaysa oo afka sare bannaan yahay ayaanu ku shubnay digo iyo biyo iswata in isleeg haddii aada afar baaldi oo digaa ku shubto afar baaldi oo biyaanood ku shubaysaa foostaduna afkeeda sare uu bannaan yahay waxaad soo qaadaysaa oo kale foosto iyaduna qaata ilaa boqol litir oo iyada gunta hoose ka furan xaggeeda sarena waxaad kaga dhejinaysaa tuumbooyin hadhow gaasta kuu qaada oo kaaga xidhmayana leh foostadaadii weyneeda labada boqol ee litir ahayd ayaa waxaad ku foorinaysaa tii gunta ka dulooshadaad hoos aada gelinaysa dabeetana way isku khamiirayaan biyihii iyo digadii aada isku dartay way khamiirayaan way fermentation baa dhacaya reaction baa dhacaya dabeete waxay sameynayaan in foostadii yareeda takale ku guda riday ay kor u kacdo markasta oo reactionku dhaco ama fermentationku dhaco amaba khamiirku dhaco waxay soo saaraysaa gas gastaasi pressure bay ku sameynaysaa foostadii yareeda ee dushaad ka saartay intay kuu kacdaba gaas baa kusoo kusoo buuxinaysa gaas baa kusoo buuxinaysa dabeeto markay gaastaas kuusoo buuxiso waxaad ku xidhanaysaa wixii shoolada ee kuu suurta gala markaa annagu kuwaan ku shidnay wuxuu ahaa baansiin beenarkaa yare imika halkaa madaxaaga yaal ayaanu ayaanu ayaanu ku shidhnay intaanu tuumbo gelinay ayaanu shidnay dabkiina subaxmuku noogu soo baxay
haddaba tallaabo caynkee ayaa la habboon jaamacadaha kale ee ku yaala jamhuuriyadda somalilan inay kaga daydaan jaamacadda magaalada burco waa kan guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda magaalada burco doctor cali xaydar oo ka hadlaya waa wax soo saarka iyo wadanka wixii horumarkiisa iyagu ay gacanta ku qabtaan annagu markaa waxaanu isku aanu doonnay inaanu tamarta xaggeeda u baydho meel walba digaa taalla meel walba uusbaa yaalla dhib bay dadka ku hayaaba waxaanu dabeedna fakarnay inaanu kuwaa ka dhigno aanu isticmaal u samayno dabeedna markaa tamar aanu ka soo saaro digada iyo uuskuba waxay noqdaan waxaa ku jira neefka xoolaha markaad eegto uu wuxuu leeyahay calool weynoo lehdo qurmiso calooshaasi waxaa ka soo baxa mitengas mitengastaasi dexda jeer wuu daacaya habeen iyo maalin wuu daacaya markaa tii un baanu isnidhi alleela malaad halkaa ku ururiya dabeedna tii baanu tamar ka dhignay meel baanu dabeedna waxbaanu isku yar daboolaa lama bahanoo sidii ca- qurmisadii oo kalea calooshii qurmisadoo kalea dabeedna miten gaastii ay fermentationka ka soo baxay ayaanu samayn u samaynay gaas inuu miten gaasa oo tuubo dheer aanu u samaynayno oo dabeedna aanu gelinayno yani kuukarkii ama stoofkii halkaa waxaa ka soo baxaya mitengaska joogtada ah ee samaysmaya digada ka samaysmaya inuu haddii midbayo wax badan ka taro wax lagu karsado maalintii walbana waa lagu shubayaa wixii intaad isticmaashay lego digaabaa lagu shubayaa halkii dabadeedna iyo ibiyaa dabadeedna markaa ha- process soconaya weeyaan taasi waxay ay ay- ay wax taraysaa inay haddii beedbayo degadii aynu meelaynu kala dhignana ayna ay noqoto tabar maxaan ku dhahdaay oo ay halkii ay foolxumayn ugu haysay iyo dhibin ugu haysay ay tabar noqoto markaa dhuxushii lagaga maarmo iminka waxaanu ku waanu mashruuca kuwa ka samaynay laba hudheen oo waaweyn oo aada loogu soo degay hay-adaha iyo cid waliba kusoo degto oo midna goolis yahay midna uu yahay blasa labaduba iminka waxaanu doonaynaa inay ka maarmaan muddo la- eh, February wixii ka dambeeya inay dhuxulba ka baarmaan oo ay methane gaastoodaasi ay wax ku karsadaan oo markaa dhuxushi halkaa ay ka go-do markaa waxaanu u doonaynay de waxtarka inaanu haddii beedmayo wixii aynu haysanay aanu waxtar ka samayno wax waxtara aanu ka samayno si aanu uga maarno wax badan oo inagaga bixi jiray meelo kale inta ugu weyna anagu aanu fikirnay imikana inaanu haddii badiyo wixii kale aanu kordhin karno ee wadaniya ee aanu mashaariic wadaniya inaanu samayno inaanu yaa imikana ku tali jirnaa inaanu kaasii kordhino dhegaystayaal barnaamijkii oo la socodsiinaya anigoo xabsicayni sheekh cabdulaahi jirde waa naga intaa tan iyo intayn dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waa aniga oo idinle saasiyo nabadiino